xarunta hay-adda s w d c ee magaalada muqdisho iyo weliba lakagoobad ay kulan dood wadaagay oo ka saabsanay goranqaadow kuwaayiga bulshada ee keedan ku horsadowka taadidahayo la kulmayaan haweenka naafad iyo haana ku tirada badanyi kulanka dood wadaaga iyo weliba ku qeyb galay ulmaawidiin qareeno booliska bulshada rayidka iyo dadka naafade iyoona ku qaybgalayaalka kulanka laka weydiy su-aalo ka saabsanay sida walanku qabado karo taadidaha lanjeysidow haweenka dadka naafadee bismilah magacayga waa nafis axmed maxamuud su-aasha da ku bilaabo sidee loo ilaalin karaa tacadiyada loo geysta dadka oo dhibanayaasha sida loo ilaalin karo waxaa in la xoojiyo cadaalada lagana warqabo nabigeena caleyhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay wahal tunsaruuna wa tursaquuna ilaa biducafaa'ikum yacnii ma laydinkugu gargaaraa oo ma laydinku arsuqaa ilaa ducada dadka ducafada ah ay idiin duceeyaan mooyaane wax kale maa laydinku arsuqaa laydinkuna gargaaraa marka haddii annagu aan qawi iyo maaragta xoog iyo awood aan ku faanayno waxba tari mayso haddii la waayo ducada dadka ducafada ah oo masaakiinta ah booliiska wuxuu ku ilaalin karaa tacdiyada markii ribood qof uu ku keeno uu soo sheego in tacadi loo geystay laba sibaabood waa loo wajahaa midda koowaad waxay tahay warbixinadaasi loo qoro in dib loo xaqiijiyo caddeemo la raadiyo goobta haddii wax ka dhaceen haddii asiga markaas dhaawac uu jiro kale talefoonkay qaad waxaa ka mid ah haddii gabar la kursado kale tusaale ahaan ay sheegto galmaa la geystay ama dhibaataa la geystay waxaa la marsiiyaa baaritaan shaybaar istaal madiina loo khaasaa jira waxaa la tagaa haddii ay jiraan qof ama dad ay tuhmayso in lasoo qabto bulshada rayadka inta badan waxay sameeyaan inay dadka oo dhibanayaasha u qareemaan oo marka keysas markay soo gaaraan inay keysaskaasi booliiska la wadaagaan in qofkaas la siiyo taageero maxantaqa nafsi ah in la siiyo iyo sidoo kale taageero oo caawimaad in la siiyo oo maxaa la dhahaa oo sharci ah
qofka doodaha horta caqabadaha ugu badan markii oo tacadiga qofka ku dhacayso laga soo tago qofka ugu badan ay ku dhacaysa waay qofkii tacadigaas geystay qof oo protection u ah oo qofkan doodaha ah ka ilaalinayo qofkan tacadida loo geystayna cadaalad uu ku helayo horta sharcigaas stiil ma jiro ururada bulshada horta in muddo ah oo ma aragtay soddonka sano oo wadanka burbursanaa waxay ka shaqaynayeen in mar walbana aan u qareemayeen waxay ahayd in caruurta maxaa lahaa haweenka iyo dadka laga tira badan yahay bay dadka baahida qaarka qaba ay maaragtay u qareemaan agaasimaha hay-adda s w d c ee zahra maxamed axmed oo gabagabadii kulanku ku hadla sheegtay inay korlanqaada waayiga bulshada ee keedan kuwarsadowka taadidaha iyo la kulmayaan haweenka xadgudubyadii iyo dhibaatooyinkii lasoo maray laatay afartii iyo intii ka horreysay sanooyinkan dambe oo dhan oo aada loola dagaalamayay in wax badan ay iska bedeleen waxa iska bedelan ay ka mid tahay in maxaa tira gabdhaha soomaaliyeed ama barakcayaasha ha noqoto oo aan marka hore u qabin maxaa tira si sahlan aan ku heli karin cadaaladooda saas daraaddeeda maanta waxaan ku talagalna wasaaradda awqaafta iyo biliiska aada noola shaqeeyey oo ayagana shaqada yaqaano meesha aan gaarnay oo muhiim aada u ah waxaana aan rabnaa hor loo sii wado ay tahay in gabdhaha soomaaliyeed ama ha noqdaan gabdhaha baahida gaara qaba ha noqoto ama gabadha soomaaliyeed oo jaamacada ama iskool soo dhammaysa ha noqoto cilmi maadi diini ha yaqaanaan in lasii xoojiyo meesha maanta aan taagana hore uga sii soconno haweenka dadka naafada iyo haanla ku tirada badanyi yaa bulshada intee kale kula kulmee taadiidada dhinac kaste taasoona saameyn weynka le mustaqbalka qofka